xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa gaadhay magaalada beledweyne si ay goobjoog uga noqdaan dhismaha golayaal wakiilo iyo deegaan si ay iyaguna usoo doortaan maamulka gobolka hiiraan iyo kuwa degmooyinka xilli gobolka intiisa badan aanu ku jirin gacanta dowladda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee soomaaliya cali abtidoon xalane oo ka mid ah xubnaha beledweyne gaadhay ayaa v o eda uga waramay qorshaha dowladda ee maamul u samaynta gobolada dalka wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayuuna arrintaasi uga waramay
safarka annaga aan ku soo gaarnay magaalada beledweyne waxaan ka koobnayn laba qeyb qeyb ka socoto ee baarlamaanka una qaabilsan arrimaha gudaha iyo qeyb ka socota wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka labadaas qeybood ayaan ku soconnay ujeeddada aan u nimid oo halkaan kusoo gaarnana waxaa waaye in ay dhistaan dadka ree hiiraan golayaal maamuleed oo heer gobol iyo heer degmo leh oo mas-uul ka noqdo adeega ay u baahan yihiin dadka degan gobol gobolkaas iyo deegaanadooda waxa wax soo xulanayo ergooyinka waxaa soo xulanayo waa odayaasha dhaqanka beelaha oo degan gobolka hiiraan waxgaradkooda ururada bulshada haweenka dhallinyarada ay ka kooban yihiin dhammaan qeybaha specifically waxaa waxaa isla soo xulayo odayaasha dhaqanka oo deegaanka ah iyagoo kaashanaya xildhibaanadooda ayaa laga rabaa inay soo xushaan dadka ergooyinka noqonayo iyo dadka golayaasha noqonayo mas-uulka uga noqon doono gobolka ama deegaanka taasina annaga mas-uuliyiintana saaran ama aan u nimid ama wasaaradda arrimaha gudaha amniga qaranka ay mas-uul ka taha waxaa waaye inay goobjoog ka noqoto garabna ku siiso cid allaaliya cidday xushaan ayagaana ciddii dan u ah xulan doono annagana waxaan nahay garab baan ku siinaynaa
tirada golaha deegaanka ee heer gobol iyo heer degmo aada ugu talagasheen inay noqdaan magaalada beledweyne iyo ergada soo xulaysa tiradoon intay gaaraysaa degmooyinka laba qayb u kala qaybsan yihiin degmooyinka waa grade a iyo b e c maalan magaala madaxda gobolada hiiraan oo kale erkooyinkeedu waxay noqonayaan boqol iyo konton degmooyinka kalena waxay noqonayaan boqol boqol konsolka ka imaanaya golaha deegaanka oo ka imaanaya beledweyne wuxuu noqonayaa toddobiyo labaatan xubnood deegaanada kale degmooyinka kale oo caadigaana waxaa ka imaanayo degmadiiba kow iyo labaatan xubnood ayaa ka imaanayo kow iyo labaatankaas xubnood degmo kastaba afar xibnood ayay u gudbinaysaa gobolka sidaas ay muxuu ahay golaha golaha gobolka ayuu ku ansaxaa yacni inay ayaga keensadaan cid ay u arkaan inay dan u tahay mas-uulna waxaa ka noqonayo soo xulashada odayaasha dhaqanka oo kaashanaya xildhibaanadooda ma jirtaa tan iyo markii aad timideen maalintii shalay cid aad la kulanteen oo aad kala hadasheen ujeedada iyo howlaha aad u timideen magaalada beledweyne waxaa noo socda broseskii odayaashii wadatashigai iyo wadaxaajoodkii loogu gogol xaarayay qaabka yani uu noqon doono ama broseska sidii wax loo sameyn lahaa ilaa hadda wadatashiga aan ku jirnaa odayaasha wadatashigoodaan noo socdo broseski aan noo socdo ilaa hadda yani broseska weli ma dhammaanin waxaan yani aan ka soo saari doonaa yani warbixin dhammaystiran markii kulamaha goonigooniga noo socda iyo wadaxaajoodka iyo wadatashiga aan la yeelanayno markay noo soo dhamaadaan hadda waxaan si fiican ula shirnay aan is aragnay gobolka maamulka gobolka oo horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada oo iswada socdo si wanaagsan aan u wada shirnay afkaradkeenana aada u fiicnaa ayagana aad bay noo soo dhaweeyeen aada iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa maamulka gobolka ama degmada sida ay noo soo dhaweeyeen oo guddoomiyaha gobolka oo horkacayo cabdifaarax laqayo
odayaasha aada kulanka la yeelatay magaalada beledweyne marka ma jirtaa waxay idinka codsadeen oo howlaha sida wax u socdaan ka mid ah weli waa under process waxaan ka hadli doonaa markay dhammaato haddii alla yidhaahdo waana maamulkii ugu horreeyey oo aan rabno inaan tilaabtii ugu horreeyey aanay qaado wasaaradda arrimaha gudaha ay ku tagto muxuu ahayto ayadoo ujeedadu tahay in ay garab ku siiyaan una fududeeyaan waxa ay dhisanayso dadka degan gobolka hiiraan
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee soomaaliya cali abtidoon xalane oo magaalada beledweyne ugu waramayay waryaheena xuseen xasan dhaqane halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a